allah u naxariistay waxaa waddanka canada ku geeriyooday gaar ahaan magaalada toronto fanaanada khadiijo cabdulaahi dalays oo ka mid ahayd heesaagii ugu horreeyey ee markaasi soomaaliya ah ee heesa iyadoo sanadkii iyo kontonkii heesteedii ugu horreysayna ay ka heystay idaacadda qaranka geerida dalays ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dhammaadkii toddobaadkii hore ay geeriyoodeen fanaanka maxamed warsame khazali iyo abwaanka cali diiriya cali gaab aynu ku horeyna warbixin ka hadlaysa geerida fanaanka khazali iyo sidoo kale abwaan cali gaab waxaana noo diyaarisay caashe ibraahim aadan
allaha u naxariistay cali diiriye cali gaab iyo maxamed warsame khazaali oo labaduba ahaa laba fanaan oo taariikh fog ku dhex lahaa fanka soomaalida ayaa toddobaadkan geeriyooday allaha u naxariistay cali gaab waxa uu ku geeriyooday dalka jabuuti oo uu muddo ku noolaa iyadoo maxamed warsamena ku geeriyooday magaalada dooxa ee dalka qatar labada fanaan waxa ay qaadeen amaba sameeyeen heeso qiimo leh oo taariikhda soomaalida galay qaarkoodna weli si weyn loo xusuusto waxaa labada fanaan la soo shaqeeyey oo welina aad u xusuusta taariikhdooda faneed laxamiistaha weyn ee caanka ah ee xasan sabriye xasan gareyd xasan gareyd oo magaalada muqdisho jooga ayaa iiga warramay intuu labada fanaan ka yaqaanay xasan gareyd marka hore soo dhowow haddii aan ku horeyno allaha u naxariistay fanaanka marna abwaanka ahaa ee cali diiriya cali gaab bal inta aad ka taqaanay iyo waxaad nooga sheegi karto taariikhdiisa faneed
waa ku dhawaay waxa weeye caligaab waxaan wuxuu ahaa naaninta xoogga dalka qoladii aas aastay isagii cismaan aalan fanaaninta xoogga dalka
haye
dabeetana ruwaayadu sameeyaa jirtay oo waa oo la dhihi jiray ay ku jirtay heesta shicibyo wanaagsan walaalayaalow iyo xoogga dalka xamdigaa leh ayna kuuba qaadaysa xoogga dalka xoogga dalka xamdigaa leh iyo shicibyo wanaagsan walaalayaalow kuwaas aan ka xusuustaa waxaa kaloon ka xusuustaa ceel buur ceel buur heesta salaad derbiqaado ceel buur la yidhaahdo ha ceel buur ku yaalaad ceynkeeda leedahay ha waxaa kaloon ka xusuustaa garale adduunyadu intay ku go-an tahay ise gooray noqotaba waan gaari doonaa waa gartay
dhigi maayo tuufaha uu salaad qaado isaguna cali diriyo cali gaab baa sameeyey ha
heesaha kale ee uu sameeyey fanaanka ee lagu xusuusto waxaa ka mid ah beene raad ma leh oo uu sidoo kale qaado isla fanaanka salaad derbi ood codkiisa maqlayseen allahayow dal ma aqaan oo ay qaado fanaanadii weyneed ee xaliimo khaliif magool iyo sidoo kale intaba isagaa sameeyey caligaab intaas ba isagaa sameeyey waan ka xusuustaa marka waxaad ka warantaa adiga waxaa tahay nin mulaxamiiste ah oo heeso badan oo caana laxanka u sameeyey marka marnaba kuu suurto gashay ama shaqo ma isugu timaadeen gaara oo heese uu leeyahay fursad ma u heshay inaad laxan saarto wallahi janis ismaan mualifiinta badan ka badana asna ciidan naanin askariyo waaye kumaandoosna u ahaa moogta marka dekaariya iyo xuseen oo faarax iyo abwaaniin kalaan ku mashquulsanaa riwaayadooda iyo codadkooda iyo heestay seenab xaaji cali wadaqaaraan baxsan isu samir hadda ma xusuusta ama xusuusto mudaheda waa haduu samir wax tari laa ama usad noqon laa muddo waa taasoo maha wala a wala buyo hal intaasaan ka xusuustaa wala dabanadan ma ay dhalaan haddaan urka lagu sirhin finankaa sarrayse zaynabey waxaad tahay salada iyo faralkii midaan uga sahwiyaye dala nabadgelya lahow oo saxabada quwadahow yaan ku sidaaye Dala nabadgelya- insaaid ma goodeen balidaha dugdego kii ahaydo xasan aadan qaadiyana isagaa lahaa cali gaab halgaab haa marka heese fara badan buu lahaa oo taariikhda galay oo n dadka soomaalidana ay si weyn u taqaano aad iyo aad aad iyo aad n haddaan allah u naxariisto allah u naxariisto haddaan u wareegno n dhinaca fanaanka kale caanka ahaa allah u naxariiste isna n dhowaan geeriyooday maxamed warsame khazaali maxaa isagana nooga sheegi kartaa Ah.
n xasan safir iyo xasan gareyd waxaan kaaga sheegi karaa sideed iyo lixdankii uu camal yimid macalimiintii dawladdu ka mid ahaa haye waxa ay wada socdeen adraawi iyo koox reer cadmeela waa ka baxaya dibadiga hadan laga soo baxayo marka ruwaayad bay wateen ninka adima taliyow adigaa u halisa la yidhaahdo haye marka marka ruwaayadii uu agtoore ka noqday xalimo khaliifna ataliisii ka eeg waa gartay marka ruwaayadaas heesaheedana isagaa qaaday iyo magool wax ma ka xasuusataa heesihii ku jiray riwaayadaasi ninkii hadima taliyo adigaa u halisa wallaahi maxaasha abaayo beriyaana iyagana maqlo de malaafiyada way nagu socoto waxbaan waa qalbigii ma jiro aan wax ku haynahay xusuustii baa yaraatay a marka tusaaloo kale heesaha caanka ah ee uu qaado allah u naxariistee fanaan maxamed warsame khazaali waxaa ka mid ah heestii adduunyo ileen aaye male
a ubaaxi baxayaay sawdigan abaarsaday sawdigan abaarsaday oo cabdikays lahaa cabdiqaysaa sameeyey waa run a
Bahayay Saudiga, abarsaday Saudiga, abarsaday.
sawdigan abarsaday sawdigan abarsaday allah u naxariistay maxamed warsame khazaali codkiisa ah ayuunu ugu dambeeyey oo dhowaan ku geeriyooday dalka qatar warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay waryaheena caashe ibraahim